ambuulada bunka intay kasii baashaalaayaan martida ayaa galeydii la tumo haddii la tumo waa la haadshaa waa la haadiyaa haarinkaa laga haadiyaa markii yani inkastoo cabmadow ay tahay waa la weraa markaasna shiid markii kastoo ay leersito waa la shiida waa marta kuusoo gasha habeen laba saa saddex saa ceeb baa la yaha ina bun keligiis lagu seehayo iyo gaxba ii shaahi waa ceeb waa loo kabaala maayo ceeb baa ku tahay bun baa amadii soo martay waxaa la yidha bun iyo gax shaahi gaxbo iyo cambuulaan ku seexin waa ceeb markaasa galeydii in yar haddii leertuto oo dabeeshaa la dhigaa waa leersaysa markaas baa jiid la rakabaa martidii intay bunkii cambuulada unayso oo sheek lagu baashaarayo waxaa la saanaa jiid baa la galaa jiidkii marka naaga waa ku xeesaan marti yani marti waa loo marti waa loo qadaa mus marti iyo musaafirba meelhun baa kugu soo maraan wax saas e baa ku heesaan marka ninkay marti soo dhaweynin magaca ma leh sidaas baa ku heesaan shiidkii aniga iyakoo iska fahmaysba shiidkii la dhamaynaa martidii waxaa la bilaabaa yani in soortii loo loo bisleeyo odagina bunkii iyo cuntumid lahaay iyo gaxbadii markay dhameeyaan meel oo bersit ee baa la fadhiisanaa odagii waxaa ogalaa sheekh iyo baashaal iyo qabaar iyo reerkii ayaa lis xaal weydinaa waxay ceeb tahay martidii iyadoo boorteeda qabto boorteeda waxaa yani sidii ku timid oo qabaysinin oo odagii haddii sheeka u furo la fadhiisto waa ceeb sheekada waa dambaysaa marka laisku soo salaamo la salaamo la fadhiisto oo la fadhiisto habeenadii waxay galaysaa yani waxbaa kabaalaysaa markaasaa sheekada fiicin gadaal bunka la cuno mise bunka markii lahaa sheekada la bilaabaa laakiin iyagoo martida boorti qabto yani weli qabaysinin in loola fadhiisto oo reerkii iyo sheekii lisweydiiyo waa ceeb martida sharafteeda waxay tahay yani sidaas in markii bunka cunaan loo kadib loola sheekaysto mise markii bunka cunaan sheekada loo furo loola sheekaysto sheekada u dambeyskeena markii ay soorta la keeno oo soorta ay cunaan haddana waxaa la yani habeen weeye sheekada waa beryaan yani oo si aqbaar wasidaynaa bal hadda iska seexda in la yidhaha markii soorta ay cunaan yani iyakoo faraxsan bunka markii la dhameeyo la sooriyeeyo waxaa la yidhaha soorti maxaa lagu cunaa soorti waxaa lagu cunaa dooro diiq waxaa la dhahaa diiq ala soo dilo dadka waa ka filan yihiin afar qofood hal diiqa loo dilo maya dadka waa badan yihiin cidda wax ma leedaa ne haddii hoola u joogaan neef baa loo qalaa haddii ciddii waxba u joogin waa yani oo doorana qaban oo hoorana qaban maxaa la yeelaa waa iska tala darasahayaan martidii maxaa soorta lagu siinaa way waxaa waa la suujin waxaa soo waxaa la samaynaa diir baa la karanaa diirtiyaa la riiqaa waxaa la yidhaha fuudi fuudi saliid baa lagu daraa diirta keliyaa la karanaa la riiqaa ayaa soorta lagu cunaa siday tahay mise yaanyo caana sidii tabarta ay tahay laakiin martidii wax mudun martidii wax mudun si kastoo ha u baahinaatee yaanyada iyo fuudi fuudi waa lagu eebsahaa deen baa loo wala baxay yani nin walaa nin qaraabadii iyo walaalkii baa loo aadaa lama sii karaayo fuudi fuudi iyo yaanyada martii wax mudun qalqaal baa la galaaya ama neef baa loo soo qabanaa neefkiyaa la dilaa saasaa lagu soorima soori yani lagu yaa lagu siinaa martida odhanka yani waa marti yani waxaa sariigta waxaan dhihinaa saddexdii sariig mudun samo waa dadka dhinacan koofo ee beeraaleyda same sadi saaxiib saddexdii sariig mudun waa war ka yiri marka sariig waxaa waaya dadka yani oo xilkaa mudun saddexdaas oo xil mudun mala sii karo yani fuudfuudahaas iyo nyaanyadaas yani mala sii karo haddii qofka oo haysanin waa qalqaali qaraabadii soo u tagaa walaasha ugadaa waa inaan soo qalqaaliyo ama dooriyaal ama neef ha usoo qalqaali markii lagu soori maayo sidaasaa abadii lagu bariisiyaa martidii markii waaga oo ilaaha bariisiyo martida gogasha waxaa ii soortay gogashii sidee la yeelaa gogashii yani in gogol loogu soo ko gogashii u fiicneed loo dhigo marti loo goglo guriga kii u fiicinaayey ama aariish ama manduli minka kii u weynaayey maxaa u weynaa minka toddoba saamood sideed saamood sagaal saamood lix saamo toban saamood saamood waxaa tilaabada lagu jeedaa guriga u weyn aan isixinaa martida oo aada u fiican gobolkii in loo dhigaa martida halkaasaa la seexinaa yani martida haddii halkaas habeenkii ku bariso gobolkii in loo dhigo oo waagu ku beriyo waaga markii beriyo salaadii habeeneeda waa soo kacaysaa martida biya musqusha u gelinaysaa si udii usoo kacaan ayaa nin waba soo kacoo rumigiis loo haayaa la siinaa musqusha sii garaa qabaysinaa markaasaa gogol oo birsid ee loo goglaa meesha isku imaaneen odayga guriga lahaa iyo martidii isla fadhiisanaayeen haweeneedii cabo madowba salaadii waxaa saartay cambuulo kale oo suga inagu foolbaxsado cambuuladii waa bislaatay gaxda sii bis- sii karasay ama iyo shaahi sii diyaarisay halkaas baa odoogii guriga iska lahaa iyo martidii ku sheekaysanaayaan aa subaxnimo waxaa ligeena markii hore uhurayso gaxbo markii oo jiri jirin xawlada xawlada jir jira oo xawlada markii la isticmaali jirin ayaan ka hadlaya gaxba keligeed baa ligeena xaraar iska ah kadib sokortaa lasoo dhigaa qof yara ku lam- oo ku daranaya waa xawla markii oo hore la oqoon jirin ama timir baa u dhowya markaas timirta iyo gaxbada la cabaa waa martiqaad timirta iyo gaxbada xaraarta laska cabaa kadib bunkiyaa la keenaa bunki iyo waxaa daba socda bunki cambuuladii iyo shaahiya isa socda bunkina waa maxaa lagu naa ambuulada mid waxaa la yidhaha ambuula baaley midna waa ambuula xanshar ambuula xansharta waa tii diirka laga bixiyo la tumay baaleyna waa jilqab marka martida ambuula xanshar baa loo loo wanaajinaa jilqabka baaley lama sii karo waa ceeb taas baa la- jeclaan haddii la yidhaha dadka waxay jecel yihiin laakiin ambuulo koronkorta oo baaleyda aa jecel yihiin laakiin haddii la yidhaha martiqaad ahaan la yidhaha waa lama siinayo waa la kacib sidaas baa martida loo sooraa markii martida ay bunka cunaan ay subahay fool baxsadaan haddii iyaga haweenkaas ku baryeen ay baxaayaan waa la sabootinaa martidii waa baxaayaan haddii martidii ku hergelaayaan waa markaas yani eh, loog baa la yidhaha loog marta aba noosaba waa loo loogaa loog waxaa la yidhaha yani marta yani eh, neef loo dilo neef baa loo dilaa maalintaas eh, martiqaad weyn baa la soobanaa waa martay ku joogto waa loo loog loog mudun marta loog mudun baa noo timid loog mudun baa noo timid aa noo joogta waa martiqaad xalay waa iska soo dhaca laakiin maanta aada loogu darbiraa yani aada ah, neef weyn loo sam yani siiba waxay mudun ama hal neef ama dubi haddii badan yihiin siba yani loo martaa martida saas baa soomaalida aad u soo yani u sharaftaa qaar dad qaarkas baa ku jira yani oo sharafkaynin baa iska jira maalin maalaha waqti oo marti qaad waa laisku faana mar ayaa dhacday nin yidhaaho oo aw abkaygu heliye iyo nin yidhaah dhahlow muudey oo maal qabeen ah ayaa isku martiyeen mar markii hore waxaa loo martiyey eh, abkay weheliye waa maal qabeen marka fariin baa u fari waa kuu soo martiyaas jiri ee, ha loo sheego saaxiibkay markii u tagay ee, dhahloo muudeyga u tagay ee, abkay wehriye haddii abkay wehriye loo tagi waxaa ku soo dhaweeya ambuulo baaleey iyo bun bun baa sameeyey ambuulo baaleey baa u sameeyey waa nin maali waa nin maal qabeen ah bis maalintii sidaas baa lagu hergeli habeenkii baa u sameeyey dooro u qali iyo soor neef uma qalin waa yaa kasba u yeelaya laakiin eh, jiifkii markii la gaari waxa u sameeyey gogol gogoshii waxaa ka dhigi shaarif shami lacagta la dha- oo la oran jiray oo la dhex jiray shaab shaarif shami shami oo lacagta qalanka aa gogoshii lagu fidiyey kulli lagu fidiyey maqaarka in la dhigaa korkii lagu fidiyey shaamigii lagu fidiyey ninkii saaxiibkaa jira gurigan qolkaan seexo qolkan waa kii guriga minka kii u weynayey oo sagaal saamood mise toban saamood ahaa weynayey baa la seexiyey keligiis sariirtii waxaa lagu fidiyey maqaarka korkiisa shaa lacagtaas lagu fidiyey oo shaarqe ninkii haddii meeshuu galay waa fajace waa waa tacjibay dhaxlow meeshii aa ku baryay habeenkii maalintiina si aada looma marti qaadin Eh, waagu haddii beriyo asir salaadii waa baxaya asir soo ani soo waa baxaya waa- soo hergena markaasaa tiri maya saaxiibkay maanta waa joogeysaa ma bixaysad maya maya macasalam waa baxaya adiga kolkaada kolkaada iisoo martay ii imaw Eh, waa ku diidi marka ilaa waa ilaa waa joogay tir maantaan ku marta qaada markaasa akhyaartii u yeeri ninkii la tooga la la- la celiyey markaas baa wan u qaday yani idi u qaday bunkii waxaa lagu lagu too lagu toore malab ninka- malab baa lagu toor toor baa la yidhaha toor markii bunka la oranj oo saliidda la dhameeyey waxaa lagu shubaa kurta malab aa lagu shubay eh, wan idoo u qalay markaas baa gobolkii inuu fadhiistay adiga aad loo marta qaaday ma baryan habeenkii lamaad waa soo baxay markaas yidhi, yom fulan ii ima anaa ku marta qaadaya Eh, marxaba waa ogolaaday adkeeye maalintii kale oo isku ogaayana uu uwe u tagay u martaqaad haddii u tagay dhahlow loo tagay adkeygii soo baxay dhahlow loo tagay dhahlowgii aad baa u soo dhaweeyey neef baa u qalay si aad baa u martaqaaday habeenkii eh, waa la bariyey ninkii galab baa u tahay galabtii ma- buntland ugu martaqaaday habeenkii waa u bariyey markii neefka loo qaali soo waa u bariyey. jiifkii waxaa ka dhigay dhahlow misigo aad si aad uga darnaay u qabay misiga ugu fadhiyo misiga ugu fadhiyo gogol uga dhigay misigdiya gogol uga dhigay aa ku shaacin ninkaa misigida korkiisa waa ku bariyey laakiin waxaa ku faajiya misigidan oo ya waxaa ku jira bus wax walba ku jira misigidan dhibaata ii keenaysa ninkaa maxaa kugu badnaa kuleelkeeda iyo wuxuu ku fikiraayo iskaga baryo ku ku seexday markii waagu barye waa ka carooday waa sidii eh, ma isharfin adiga waa waa baxaya Eh, maya waa ku sharaftay misigan kugu shaahe bal ii joog maanta yidhi Eh, ninkii dhahloo lahay soo yani eh, iska faraxsan baa ninkii ilaa waa ilaa joojiyey reebi waxaa la la reebaa ninka la yidhaahdo eh, adkay adkay haddii meesha ku hergeli waxaa loo qalay dubi dubigaasaa loo qalay soo waxba lagu daro hilibkaas keliya lagu martaqaaday waxaa la tusaaya adkay hilibkaasaa lagu martaqaaday eh, waxaa la yidhi hilibkaasaan kugu martaqaadaa galeyda xaligaa ku seexatay galeyda ku cuni laheed misigidii xaligaa ku seexatay hilibkan baa cunaysaa la yidhi saasaa lagu sagootiyey labadaas baa yani wax istuseen martaqaad sharaf waana iskarteen waana wa- eh, si sharaf la-aan waa iska dhigeen waa martaqaad waa laba oo oo taajir aheyd ayaa saas isu yeeshay marka soomaalida qaar qaar baa ku jira sufaanu saan jecel ah yani martida xaggeeda soomaali waxaan dhahan karaa yani eh, inaa reerka koowaad ka geleysho oo haddii adduunka la yidhaha martaqaad soomaali qofka dhanba ma jirto yani eh, ninba sidii yani oo u mudun baa loo martaqaadaa kii martaqaadkii habeenku soo gashi mise martaqaadkii yani eh, sharafta leh aniga waxaan jeclahay yani in intaas aan ku joojiso inka eh, dad badan baa igu dambeeyo anoo idoo isku fara badan martiqaadka intaas baan aan ku jo- aan ku joojina jaale cali walla eh, iga gadooma eh, hadalkayga waa intaas
waa mahadsan tahay sheekh abow Een, hadda iyo kaalintii xaaji maxamed liibaan dabcan xaaji maxamed liibaan markuu mawduucan oo kale ka hadlaayo een, isagu kaalin kaliya ma leh wuxuu leeyahay kaal- kaalimooyin badan kaalino badan oo ah sh- xagga culumanimada xagga daanimada xikmada murtida waayo aragnimada marka isagu kaalin kaliya ma leh xaaji maxamedow wixii ilaahay ku baray bal hadda ku soo dhowow adoo mahadsan
بسم الله الرحمن الرحيم مرتي أن حسيسنه وركي خليل الله إبراهيم هذا الكيسة أو حليل محا إلهي أو كو مقعاضي وذي وخليل الله وإلهي وذي جيسي محا إلهي كو مقعاضي saddex walxaad markii aan yeelay yaa ilaahay igu magacaabay buu yidhi risqiga ilaahay igu qo- ii qoray kama murgin amarkiisana amarkayga kama dooran oo kayga ma dooran casho iyo qadana marti la'aan kaligay ma cunin iyadoon marti ila cunin saddexdaas mugaan yeelay yaa ilaahay khaliilullaahi ugu magacaabay martii sidaasay diimo u leedahay oo nabiyullaahi khaliilullaahi ibraahima afkanya ah aaba sababtii ou layfka wax la cunahayey ousan lana qad- keligiina qadayn keligiina cashayn aaba loogu magacaabay khaliilullaahi iyo marti saasuu u fiican yahay waxaa lagu mahmaahaa oo dadku yidhaah martiye waxaad heli karto ha u dhiman martiyeey adugu waxaad isu heli karto ha u dhiman ciddu waxay heli karto waa ku sii haysaa laakiin adigu waxaad u heli karto naftaada ha u dhiman maxay yihiin waa dab iyo dugaal dab inaad shidato ood soo birsato iyo dugaal inaad jafato labadaas martiyay ha u dhimaan laguba caba ilaa meeshii la arko martida inay guri dhisan oo derme leh oo gogol leh wax kastaba ha ahaatee oo dugaal leh oo beled ah amase meel maguurtaah oo beer ah in ciddii lagu martiyey magii la arko ma aha waxaa suuro gashaa in ay u badan tahaba cid geediya oo guurto ah in martidii ku soo gasho xoolihiioo kala maqan iyo ciddiioo kala maqan hadday martidii timaad qorraxna ay tahay waa inay geed waabatahay caws ka shata ciddiiyo xoolihii kala jirta hadday gurigii timaadna waa inay dugaal sii kusii dabga tala gashaa ayadoon dab joogin oo meeshii wax xil kasta ayan joogin ciddii inay hunguri ka galayna waa inay dab shidataa martiyey waxaad isu heli karto ha u dhiman waa dab iyo dugaal haddana waxaa la yidhaahaa martiyu doork- doorkeeda ma reebato hadday hoyaa tahay oy cid u hoyayso oola ha ku eexsayso gacan nin leh oo deeq leh ha ku eexsayso biyo ha ku eexsayso ilaa dhegta iyo warku waa isu furan yihiine wax ay ku eexsaysaba hilib u galay ha ku eexsayso xushmo ayaga ka muuqata amase ninkaas lagu hoyaaya ka muuqata ha ku eexsayso martiyo doorkeed ma reebata ninkii u dooroon oo wax siinaya martidu ma reebatana saasaa aa lagu yidhaah xugbaa ragga mugay joogto anigu wax ma hayno awada wax nala ku hayda ma lihin biyo ma haysano rag nooma joogo ma- haddii martiga la yidhaaho xoogaa waxaad ka garataa in martigii iyo qalbi jabay oo lugtii babcay oo inuu qumo oo damcay ninkii bukhayrkaa wuxuu yidhi marti luqaaday miyaan lugta kale ugu dari waayey haddii saas dayradaa ou kusii luqaaday waa inaan uga sii daraaho yidhi oo martiga aan si awsa ku fadhiisan cidda ugu hoyan aan ka taliyaa lugooyadaasuna meeshay bay u taallaa waxaan haddana la yidhi martiyaan ahay muquna loogama baxo ha martiyaan ahay muquna loogama baxo waxaa meeshii ku jirta martigii waa inuu yidhaahaa warnama yahow saasaan nahay oo sidaasaan nahay oo saasaan nahay oo waxaan naf lahaynu nama nooleeyaan wax naflena nolol inaguma sinto oo waa aan liidanaahe waxaan naf lahayn ama wax yaroo hunguriyoo yaala base wax xoogaa canaahoo yaal waaye waxaan naf lahayna nala soo gaaro nafta naguma sinto wax naf lehe waxaan naf lahayna naf nooma noqdaan oo in wax naloo qalan maahe eh wax yarina na deeqi maayaan martiyaan hamuquna loogama baxo meeshaasay ka baxday iyaduna marxaba ninna wuxuu yidhi adduun waxaan ka sabray markay martiyu dadkii dhacday oo martigii ciddii ku hoyday ou dhacay ilaa martiga marti iska masaafira kaliya noqon mahayo marti xoog leh oo dab sita ama bir sita oo wax dhacahaya inuu ciddii noqdo oo ku hoydo haddii sidii uu raba loo yeeli waayna uu suuxii dhacaal arkay M- adduun waxaan ka sabray uu yidhi markay martiyu dadkii dhacday aakhirana waxaan ka sabray markay gaala muslim kala dhicisay maxaa yeelay meel gaala muslim ku kala dhacaysaa aakhira ma taallo meel martigii dadka ugu nuglay dadkii ku dhacayana adduun la joogo wiil adduun markaasaan ka safray wiil hadday martii dadkii dhacday aakhirana hadday gaala muslim kala dhicday ayaan ka safray haddana waxay yidhaahdeen martiga cawada ugu horrayda oo uu ku martiyo waxaa la yidhaha maxamed waa magac magac ugu fiican maxamed maxamed maxamed maxamed cawada maxamedaa soo hoyday isku ninkii cawadii dambe soo hoyday oo labaad oo dabkii loo shiday yuu soo fadhiistay lama qadiyo maxamedkiina maaha maxamuudaa loo baxshaa waa maxamuud waa maxamuud waa maxamuud waa maxamuud cawada maxamuud cawadii saddexaad uu iska soo fadhiistay dabkii ninkii magacaaba ayaa la yidhaha afgaas habeenka hore waa maxamed aa la yidhi habeenka ku xigaan waa maxamuud habeenka saddexaadna waa magacaaba taasna saasay uga maham ahaanoo martida nafteedu wakti ayan ku socon gaydadii la yaqiin iyo qiimadii rag lahay yaa iska jirta maxaa yeelay nin la dhihi jiray cali maxamed cismaan hadalladiisii waxaa ku jira cali urgub martidaada soo daashay dirbadaa la siiyaa meeshii dugaal leh yaa dabka loogu biriyaa cabbaar lagama daahee degdeg baa la sooraa dhix waxaan la haydhiba biyaal ma bi'iyaane haddaan eebba kuu diidin dufanka iyo caanaha waa loogu daadshaa waxaad ka garataa derme haddii la siiyey oo dugaal dab loogu biriyey oo lagama daaha la yidhi oo wixii dix leha la siiyaa la yidhi oo dufan iyo caano haddana la siiyey waxba lagaba reeban in loo dadaalay yaa meesha ka muuqata haddana waxay yidhaahdeen marti iyo maydba kuma meel dayaan adoo biyo u haya oo cunno u haya oo caanihii idaamahay u haya oo qofkii submin lahaa iyo ninkii qalqaalin lahaa u haya martina yaan ku imaanaa suuro gasha maydna adoon toobadii iyo tawxiidkii iyo wixii ku hagaagsanay yaa wakhtigiisa iska ammaanaya buggaasaa lagu mahmaahay marti iyo maydba kuma meel dayaan marka maydkana waa wixii ilaahay kaala kulmiy ah oo nasiibka alla ka dhig ah martigana waa waxaad haaba kartaa habhaabo waa hagar la'aan waa meesha lagaga mahmaahay niman yahow muraadkii aad lahaydan cawo idinma maysi karno oo haabhaabad waa hagar la'aan waaye wixii aan idiin galnaa martidu waxaa la yidhaahaa ma marti loogaa mase waa marti libaas mase waa martidii loog iyo libaas loog iyo libaas libaas waxaa la yidhaahaa wixii cunnadaahoo la jira looga oo sooryaba ah ma bunaa ma caanaa ma shaahaa ma badaraa waxaasaa la yidhaha libaas waa marti libaasoo waa martiyaa loog kaa rabin intaasaa kaa kaafida martiyina waa in dhiig la ag dhiga maaha eh oo loo looga eh martiyaan libaaska kaliya lagu qaybi karin mugaasaa waxaa la yidhaha ma marti libaasa caawa kugu hoyatay mase waa martidii loog iyo libaas isku darsan oo intaas haddii la yeedho haddaan dhiig hortaada la dhigin ama waa gob ama culumbo ama waa xidid xid ahoo meel dheer kaaga yimid in loog la dhiga maaha eh hunguri kaliya looguma sabri karo waa marti libaas iyo loog hadday libaas tahana waa marti muslimoo kugu soo hoyatay waa dhergisay haddaad dhergisa waxba kugu badhimana waa loog iyo libaas labadaasay u kala baxaa ahligaa haddana loog waxaa laga dhowraa afar qof qoob iyo qaama ku hertaa looga waa laga dhowraa afar qooba qaama ku hertaa waxa waaye waa oo neefka dhiigga ka keen afar qoob waa taallaa qaantii waa ka herta waxaa loo loogay haddayan ahayn mugga middaas afar qoobaa qooba ku hertaa ama waa gob ama waa culummo dadkan tubaakada ku dhaqmaaho waxay yidhaaheen gob faanta fardood iyo siliq tubaako ah yaalla bihii loogu loogo muggaasaa la galaahay dhihi jireen samankii hore inuu faras leeyahay oo fardihii faantadoodii taalla iyo siliqii tubaako inay u yaalliin saasay ay ku faani jireenba marxabba isla markaas waxay haddana yidhaaheen habeenkii martida haddii ninka xoogaa noqnoqoshadiisa loo bedi waayo nimaa gabyo wuxuu yidhi subxii hadduu salsali inuu iska fadhiyo xalana si fiican loo sooray habeenkii ninkii kugu hordeeyey habeenkii ninkii kugu hoyday eed haratay ood soortay haddii h- hiiradii uusan tegin waa dhul waa hororohow yidhi ninkii waa iska fadhiyaa kama aamusina wuxuu yidhi war habeenkii ninkii kugu hoyday eed hanatay ood soortay haddii hiiradii adan waxsiin kii hore ah hujub ah oo wixii hore haddaan dheer hiiradii bartigii haddana waxsiin oodan u xajiin jirin kii hore ah hujub ah yuu ugu mahbaa isaguna way iska ceshay marti galeed iyo marti gardarro yay haddana martida u kala baxdaa marti galeed waa alla keen ha kugu soo tashato oo marti korkaaga timid adiga ha noqoto alla se ha kuu keeno iyadoo iska socoto ha lagu keenay waa marti galeed marti gardarraa jirta marti gardarro waxaa la yidhaha kan kula degan oo dibraaca waa kula degan yahay dabkii hadda markaana uu iska soo raacay isoo iska fadhiistay nin xusman ahaa tahaye lama diro aa la yidhi loomana dulqaada karo marti gardarro lama diroo iga kac maha ka soo kac wejiga alla ku madoobay lama yidhaaho nin xil gastaa ma yidhaah loomana dulqaadan karo oo nin kula degan oon martidii kula soogaynin gurigiisiina aan kaajiraynin lama yi- looma dulqaadan karo waa marti gareed iyo marti gardarro waxyaabahaas yaa martida ay lugta ku haydhaa laakiin soomaali si fiican yay martida xaggeeda uga dadaalaan maxaa yeelay waa naagihii yidhi waa rag la'aan oo dumarnimaan wax ku keennay waa riyo oo idala'aanaan ugu jirrabtay waa solay oo biyo la'aanaan ugu jirrabtay meeshaa maxaad ka garataa in dadkaas dumarka ah oo meesha jooga ahi dad xilkas ah oo martida u xil haaya oo xoolaha in martii wax ku leedahay og inay guriga degeen oy dhaqi jireen oy meesha ka tageen ay kana maqan yihiinaa tacsiyadaa ka keentay waa dumar oo rag la'aanaa leh waa riyo waa waa riyo ida la'aanaa leh waa solay oo biyo la'aanaa leh waa meeshii ninkii oo yar horay wax kala waayey badar salool ah yuu soo dilay waxaana u yimid nin qaaliyihoo shiiqahoo naartan guriga joogta ku jiray kolkaasoo gabyo wuxuu yidhi gobisha iyo haddaan qali lahayn ariga qoorkiisa asaan biyo qoyaankood la arag quruxi noo laaban haddaad qaaliyow timid asay qaaja idin hayso asaad shay qallalan quudatee qurixi noo laaban qaadirkaysa wuxuu uu og yahanana qiil reeban uu yidhi waxaa ka keenay intaas oo dhaar ah hadduu qaaligii yahay oo ninkii dhaafta qudbeeyey uu yahay asoo wax argii lagu qalan la waayey asi badarkii biyo lagu karayan la waayey lana qadi waayo qalan la soo dubay hadalkaas inuu ku kabo danaa ku jirrabtay hadduu iska aamuso waxaa loo qaadan lahaa nin hagar ay ku jirtaa bal hadda haddee hadalku dad badan yuu ka dhaxeeyaa soorta kaliya lama yidhaah ninkaas soortii waa boobay laakiin hadalka dadka ka dhexeeya kay ku tahay ninka aan wax ka bixinin waa wax boobkii ragka badan aan u joogo eh haatana waa iska keenay
xaaji maxamed liibaan waa mahadsan yahay bal hadda kaalintii axmed nuur yuusuf oo isagu si akadeemig iyo kalaasikalba u lafaguri doona kaalinta martigelinta soomaaliyeed axmed nuur yuusuf ku soo dhowaaw
horta marka u horreeya waxaa laga hadlayaa waa marti martidana waxaa bardu dabeecadda abuuraysa oo waxaa abuuraya dabeecadda abuurta ha abuurtay anigu meeshaan matalaya haddaynu saddex degaan ahayn oo degaan reer miyi iyo degaan reer beereley iyo degaan reer magaale anigu meeshaan matalaya waa meel magaalaan matalaya oo waxaa suurtooda inaanan ragga qaarkii meeshay gaarsiiyeen martida inana gaarsiin waayo magaaladaas taaba laysma martiso martiyadu way yar tahay magaalada meesha martida waxaa keenaya baadiyaha iyo cidlada iyo goonimarka iyo socaalka dheer iyo ninka dariiqa dheer goynaya ayaa keenaya oo martida waxaa keenaya waa ka qolodyada beeralayda iyo qolodyada reer magaalaha iyo qolodyada beeralaydaaba labadayada martidayadu waa yadhay haddaan aan dhabqalaloonayn oo war baa la sheegaayo wax sheega wax iyagu ahayn waa kow laakiin bal aan iska eh, biriqsado oo odayaashii aan xigto oo aan ka daba tago odayaashii kow horta bal martida waxaa sida la odayaasha marka horeba sheegeen oo dhago weyniga ay tilmaameen eh, daahiraha qorshii odayaasha kalena ay ku raaceen marti ilaah iyo marti aqoonin iyo marti gacal aan u kala qaadno markaynu intaa u kala qaadno aan hoosu degdegno oo aanu martida eh, waxaa keena wax waa ayaa keena wax waa wax la waayaya maxay yihiin waxa waaye waa jicsin daro iyo saadaro labada eroo isu dhowaan moodaya ninka aan wadan jicsin uu isagu jidka ku maro sacaalku dheerayo uu ku galay wuxuu cuno markuu sacaal ku jiro iyo saad yari ama saad la-aan baaba keenta kow marka eh, waxaa dhacaya markii martidu eh, ninkaasu intaa waayo inuu cid martiyo ayaa ayaa dhacaya marka waxaa marka halkaa inoo halkaa inoo ka dhalanaya nin wax martiyey ama qof wax martiyey ama dad wax martiyey iyo qof la martiyey ama dad la martiyey ayaa dhalanaya waxay noo dhalanayaan idii markii ninkii waayo markii markuu ninkii waayo ee, saddexdii waxyaabo ee, labadii waxyaabood oo jicsinkii iyo saadkii markuu waayo waxaa dhalanaya inuu eh, ninkii u baahdo eh, baabuurkii waa warkii iga labay waan ku noqonayaa Eh, inuu qofkii u baahdo wuxuu u baahanayaa markuu jicsin waayo ama saad uu da- uu ku maro eh, sucaalkiisii dheeraa uu ku uu uu- uu ku maro markuu waayo wuxuu u baahanayaa wax la yidhaahdo eh, marti ayuu u baahanaya macnaha wuxuu u baahanayaa sooriyo wax la yidhahdo ee waxaa sooryo lay in la sooriyeeyo uu sooryadaas kusii gudbo oo kusii habeen dhexo ayuu u baahan doonaa waa kow marka halkaa waxaa inoo ka dhalanaya nin wax martiyey iyo nin la martiyey ama dad wax martiyey iyo dad la martiyey ayay noo dhalanaya marka soomaalidu waxay u tahaan magacyo badan oo aad iyo aad ayay u taqaan oo dadka ninka eh, eh, la martiyey ayay magacyo u bixinayaan magacyadaa ay u bixiyaaniin waxay yidhaahdaan labuu mid noqon wuxuu noqon deeqsi ayuu noqon deeqsi waxay ku sii dareen siki waxay ku dareen kunsoore waxay ku dareen dhexyaal waxay dhaheen xeero weyne waxay dhaheen gacan weyne waxay dhaheen lootubade waxay dhaheen horyaal waa ninkaasu waa dadka intaas oo iyaguna macin macnahoodu si kala baxbaxayo oo mid waliba macno gaara qaadanayo ninka waa ninkii fiicnaaday oo soo martidiisii sooriyeeyey ayay intaas u kala qaadayaan ninka loo hoyday oo ka soo bixi waayey martidiisii sooriyeyn waayena intaanay odhanayaan waxay odhanayaan martigooyi oo waa midka xaaji wadaaya sheegaya waa nin kula degano aan martida kula soorin oo kaaga dhumanay martidu kaaga baxay waa marti gooye oo kula degan yahay isagaba martiyaba marmar dabkaaguba soo raacay oo adigu soo raadsaday waa marti gooye ayay dhahaan waxay dhahaan looma hoyde ayay dhahaan oo ninkaasu martidu waa ninka ka leexata hadaayo xaajig markuu qaybinayay u qaybinayay martida doorkama tagto ninka iyadaa wax kasta ha ku dooratee looma hoydahaas way ka dheeraadaan oo dhinac bay ka maraan waxay yidhahdaan gabbaan waa nin loo hoydaa laakiin aan waxba bixinin oo waa ciriira oo gacantiisu yar tahay oo xooga caanaa uu hayo iyo siduu wuxu hayo wuxuma bixiyo waxay dhahaan gabbaan ayay dhahaan bakhayl way dhahaan oo waa nin bakhayla oo waxay yidhahaan iyaguna ninkaas waa bakhayl oo magacyadaas ayuu boos ka yeelanaya ama kasoo horjeeda ka yeelanaya gurane ayay dhahaan nin gurane la yidhahdana waa dhahaanin ninkaas waxay dhahaan goon jabiye way dhahaan oo ninkii martidu marka ay timaado saa uga sii jeeso goonka jabiyo oo bilaayada aana goon jabiyena ninkaa oo xunkaayo aa martida suurina way dhahaan waxay dhahaan baritsima way dhahaanoo waa ninka martidu markay u timaado waxba caawaynima haya iga dheelmada iga taga yidhaahdo oo nin xaaji wadaayo sheegayay uu lahaa eh, xaaji uu lahaa marti lug qaado lug- lug labaad guma dari waayo buu sobraala yidhi martidu intuu tuntumo goosu caraabiyo oo oo u daraabo oo u yamxeeriyo oo meel walba maro ayuu wuxuu yidhahdaa ha eh, waxba ima fadhidaan intuu barida ka tuntumaaniya ima fadhidaan caawa aniga marti ima eedin buu yidhahdaa kaasna way dhahaan kaliga cuno way dhahaan waxaan moodaya ereygaas inuu yahay rag dadka magaalada oo ninka goonihiisa wax cunaho martida iyo marka culimada loo geeyo aan wax soriyin kaligu cunay dhahanoo keligii isagii xaaskiisa ama isagii naagtiisa ayaa gooni wax ku cunana way dhahaan waxaan moodaya ereygaas inuu magaalada ka yimi waxay kaleeto ay dhahaaneen hulkujira waa yidhahdaa mid hulkujira la yidhahdaa jiro oo mise be iyo hoog oo hulkiisuu ku jira shaqii naagtiisa xoogaa joogsada oo waa ninkii sheeko carbeed oo midaasina wey jirtay oo oo oo oo way la- waa layla wadaagay hulkujiraha su yidhahdaa oo wax lalama cuno si wuxu cuno iyo wuxu cuno lama arko ayay dhahaan haddaba labada qof oo qofka la- oo lasoo martiyey horta intaas mid- labadaa midkood buu noqonayaa haddaba soomaalidu martida aad bay u qiimaysaa oo weliba soomaalida reer guuraaga ahi martida aad bay u qiimayaan maamahooda waxaa ka mid ah saddex waa la isweydiiyaa bay dheheen xalayaad baryay waa la weydiinaya oo xalay haddaad iscaal ahayd oo aad reer soo martay oo yaad ku soo hoyatay oo xalay yaad bariday waa lagu oranayaba yaa ku xiranay waa la yidhahdaa haddaad saaka iska tago anigu tuurkayga weyn haddaan maanta soo soo xiirto ama si xan u xiirto ama si fiican un xiirto waxaa lay odhanayaa war yaa ku xiiray baa lay odhanayaayo yaa xiiray baa la- waa lagu weydiinayaa baa la yidhi war digtoonow ayaa la leeyahay ko xarafkeer yaa dhigana waa la tirahdaa war xarafkeer yaa dhigay marka saddexdaas waa la isweydiinaye ka digtoonaada oo waxaa lagu boorinayaa war ninka martida ku timiyow martidaas hadhow way kaa warrami doontaaye war martidii waxay ku odhan tahay xala yaad baridaa lagu odhanayaaye waxay ku odhanayaanin marka waa lagaa warramaya oo waxa la odhanaya hebel saasuu xala noo sooriyey oo saas saas u ahaa haddaad si fiican u sooriyeysayna oo ninkii hore aan sheegayay oo sikriga ahaa ama deeqsiga aad noqotana hadda way kaa warramayaan oo fiicnaan bay kaa sheegayaan marka eniyahu digtoonow yaanad mid la- la- laba midkood noqon bay markaa odhanayaan laba midkood yaanad noqon bay odhanayaan Eh, waayo ninka masidaha oo kuu yimi laba midkood buu noqonayaa baa la yidhi wuxuu noqonayaa kun kuu soo jiide iyo kun kaasii jiide kun kuu soo jiiduu noqonayaayo nin kun qof kaa eriya buu noqonayaa ninkaa masidaha kun buu kuu soo jiidayaa oo eh, wuxuu noqonayaa nin kun kuu soo jiidaho nin kun qof oo u arkay kaaga warrama oo yaa allah xebel xalay xebel baanu tegay oo ninkii nin horyaalu ahaa oo ninkii nin siqiyu ahaa oo ninkii nin xeero weynaabuu ahaa oo ninkii nin eh, dhexyaalu ahaa oo ninkii nin oo deeqsiyu ahaa oo nin waxaasuu tirinaya adigu waxbuu kugu tilmaam buu kuu yeerayaa war iska ogow oo ninkaas kuu martidaayuu ku yimid ka digtoonoow oo ninkaa si fiican u galaya xumayn ayay ku boorinayaan xaayaad ku xiirina waa laleeyahay soomaalida xashaashnimada iyo iyo iyo xaragada iyo waxaasay jeclaayeenoo hadde haddii mid si xun kuugu xiiroho timaha intuu kaa eh, holifyo kuu yeeloho ka kaa xumeeyo waxay ku leeyihiin war xaragaha ka tegi sanka goy eh, quruxna ha ka tegi war xaragadana ogow ay- ayay isku boorinayaan waxay kaloo isu booriyaan xarafkeed yaa dhigayna waa la yidhahdaa oo culimada garkeeda la boorinayaayo war waxaa sheegtoo kasta ka digtoono sida inagu warkayna hadda ku hadlayno waa la isweydiin doonaayo wax la odhan doonaa war xarafkeed yaa dhigay war warkaa yaa ku hadlay war warkaa yaa sheegay war naasara yaa ku dubay war goormay nimankaanu jireen war waxaa suurtagal kuma naar sano oo dambe in la isweydiiyo oo xarafkeed yaa dhigay ayaa meesha ku jirta maamahooda kale waxay martidu marka martida waa labo reerkii martida waa labo haddii laba martidood ku tahay martida hore way- martidu horta marka u horeeya reerku iyo saaka naxada haddii martidu ku timaado reerku saaka naxada maxaynu caawirsiinay wasoo ku ceegownayay waxa oosoo liini weydiiyo xil baa ka saaran oo xil baa reeraha loo yimi ka saaran oo marka dambe marti labaad hadday timaadona iyadoo iska naxaa la yidhi xoogaha la siin lahaa ayay kala ku kala muujmuujtamaaniinoo waxay kala jeclaysaanin inaan marti kaleeto meesha iman ayay isyidhaahdaan baa la yidhi waxaa kaleetoo la yidhi eh, martidu waa maganta reerka maganta reerka marti lama dilo marti dile marti qadiye marti xumeeye marti wax xun tahay baa layidhi soomaalida aad bay ugu caayaaneen ninka maxaa maganti reerka magana laguma cayaaro baa layidhi habeenkaas aday magan kuu tahay wax kastaba isu qaba si kastaba haase rag baa yeela baa la jiray soomaalida hore odhan jiray intay habeenkaas sooyeeyaan oo dhaweeyaan oo dhaqaaleeyaan oo u loogaan oo wax walba u qabtaan ayay waxay sameeyaan baa layidhi Eh, waxay tagaan ninkaa ay xillifta lahaayeen ama ay isdoonayeen oo xumaantu ka dhexaysay ama eh, eh, eh, mabtu ka dhexaysay markaasay waxay ta- waxay, eh, kuma dilaan baa layidhi gurigooda kuma dilaan markuu guriga ka tagay meel u galaan kadinkay u galaan oo ninkay xalay sooryeeyeen bay dilaan waxaas waxay ka xishoonayaan martidii ninkaasi dilay ayay ka xishoonayaan oo soomaalida way xishoon jirtay laakiin laba ninoo duurka isku dilay macno male waa rag lahaan jir taas waa wax la soo maray oo ragga eh, daahir afqarshe ma socdaay Eh, daahir af qarshe eh, baa iga sii badiyey iyo iyo iyo salaad yaa iga sii badiyey ayaa eh, way way yidhahdaan waxaa ka mid a heeso eh, heesaha geela oo hayaaziigta la yidhaahdo ama hees hawleedka la yidhaahdo waxaa ku jira hees halashan eh, layga badiyo oo anigu inkastaan reer maanya ahaa way iska bowsanay waxay way iska bowsiye waxaa la yidhi nin baa eh, geeliisii wuxuu ku arkay xoogaa liidiimaa buu ku arkay markaasuu u heesay muxuu yidhi wuxuu yidhi subasagaley suba sagaley sidii miihide masad caalkaan lagaa soorin oo lagaa soofsaday mise soolkaa samaan xuma dale marka wuxuu leeyahay war macqubaa kugu dhacdayoo geelaan lagaa soorin oo geel jirtii iyo kuwii aan uga tegay oo kaleeto oo ku xanaanaynayay oo ku xergaynayaan so martida kaa soorinoo cuquba ilaahbaa kugu dhacdayoo culimadan lagaa sooryeyn markii u yimaan lagaa sooryeyn mooy suba sagaley sidii miihid aad hore- hore ahaan jiray masad caalkaan lagaa soorin oo lagaa soofsaday mise soolkaa samaan xuma dale bale waxay kaloo maamahooda ka mida baa la yidhi oo maamaha ka mid ah waxa la yidhi waxa la yidhi ilaahu afar ayaan magac noogu bixin afar aynaan kula magac bixin baa la yidhi marti mageliye ilaahu aynaan magac kula bixin bay yidhaahdaan baa la yidhi waa laga ducaystaa waa kow mudankii madhawre oo ninka mudan oo wax ka mudan oo shiikha ah oo fadhi qumaniyo iyo fadhiyo mas iyo fool culimo ninka lagu mahmaahayo culimada ah oo oraga ah oo dirima- dirimageydada dadka la yidhaahdo ah ninka xumeeyana mudanka nimankaasaa la yidhahda soomaaliya u taqaanaay ninkii ninkaasna ilaahu aynaan xumayno eh, mudankii madhawrena ilaahu ayaan magac noogu bixin baa la yidhahda. waxaa kala yidhahdaa tolma miciine oo tolma miciine hebel tolka uma miciino ee wax kuma darsado ee qabtan iyo qaaraha kuma darsado ee waa goonnaan laga maraana ilaahu aan layna oramayo tolma miciinana ilaahu aynaan magac kula bixino way yidhahdaan baa la yidhi. culima ma maamuuse ilaahu aynaan mac kula bixin hebel waa culima maamuuse ilaahu aynaan mac kula bixin baa la yidhahdaa waa kow gurma meel deena ilaahu aynaan mac kula bixin afartaas ilaahu aynaan mac kula bixin ayay yidhaahdaan baa la yidhi. waxaa maamaahooda kaloo ka mida waxaa ka mida saddex ragga u door saddex ragga u door ayaa dumarka u dilana inkastay mahmaadaas u baahan tahay fasiraad badan oo aan odayaasha u dayn doono waxa la yidhi deeqsinimadu ragga waa u door dumarkana waa u dilan waa gar waxa la yidhi geesinimadu ragga waa u door dumarkana waa u dilan aftahamadu ragga waa u door dumarkana waa u dilan yaanan warka ku dheeraan yaanan dhabaaqin anigu waxaan ku fiicnaan ku fiicnahay warka hogaamintiisa iyo wax noocaas mar haddii hadal la yidhaahdo marna haddee reer magaalaan matelayaayo waxa la yidhi magaalo martida waxa la yidhi eh, way ka maamaheen maamahama magaalooyin waxaa ku jira la yidhi waxa la yidhi magaalo waxaa lagu joogaa afar baa lagu joogaa maankaa badan maalkaa badan miyirkaa badan marakaa badan afartaa lagu joogaa hadda anaga martii nooma timaadaba martiba noo timaadaba waa yarta marka maxaan sheegaa iga saale ahaada calimudir warkii baan gudbinayaa calimudir baan warkii
waa dhab in si akadeemiga oo classical ah ee dhinacyada kala duwanba ka qayb qaadan karta axmed nuur oon ka qayb qaadata haddaba aan u gudbiyo salaad oo isaguna kaalintiisa lama iloobaan ah ka qaadan doona comareed salaad ku soo dhowaaw mahadsan aliyo anigu hadda hadal ii babcanoo meesha ku haraba garanan mahayo waayo raggii iga wada aftahansanaa yaa hadalkii hore u soo dhameeyey haddii waxaa laga hadlay baqayl waa laga hadlay oo meel iigama furna deeqsi waa laga hadlay oo meel iigama furna marka anigu bal waxaan wax ka taataabanhayaa oo iyadana aan ku dheeraanahayn een, martida xushmadeedii iyo sidii ay u kala waaweyn tahay intaas
ninka loo yimi ninka ninka iyo ofka
marka anigu hadalkii saasaan horta meel iiga bannaanayn marka haddaan wixii wuxuu no- hadalkii haddaan ku noqdo maanta oo dhan la waday hadalkii un leysla ayuu noqon hayaa ayuu noqon hayaa haddaan ku noqdo marka martida soomaalidu aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u tamintaa oo u xushmaysaa marka martidii waa wuxuu iga noqonayaa hadalkii ku noqosho afar qaybood yaa loo kala qaadqaadaa afartaas yacni ninkii baqaylka ahaa waa laga soo hadlay ninkii deeqsiga ahaana waa laga hadlay marka waxaa weheliya mid aan baqayla lagu tilmaamin deeqsina lagu tilmaamin markaasaan waxaan idhaahnaa waxaa la yidhahdaa ninkaasi waa iska gacan yare ama waa waxyar yaha gacan yarida markaa laba meelood laba qaybood noqonayo ninna waxaa la yidhahdaa waa gacan yaro oo yacni waxba waa iska sabool ninna waxaa la yidhahdaa waa gacan yaro oo siduu waxu hayo waxuma bixiyo oo waxuma bixiyo marka n- hadalkii midkii anigu